ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa maanta booqasho saacada qaadatay waxa uu ku tegey xeryaha qaxootiga ee dhadhaabo ay ku jiraan qaxootiga soomaalida ugu badan caalamka cabdiweli sheekh ayaa booqashadiisu ay la xidhiidhay u kuurgelidda xaaladda qaxootiga waraysi uu siiyey v o a ayuu ra-iisul wasaare cabdiweli waxa uu sheegay in qaxootiga uu ku soo arkay xeryaha dhadhaab ay yihiin kuwo doonaya in dalkii ay ku noqdaan caashe ibraahim cashacuud ayaa ra-iisul wasaare cabdiweli khadka telefoonka ku waraysatay kadib markii uu ku noqday magaalada nairobi waxaana ay weydiisay waxa uu ku soo arkay xeryaha qaxootiga waxaan kusoo arkay xeryaha qaxootiga dad aada u fara badan oo soomaali ah oo halka degan oo ilaa saddex boqol iyo lixdan iyo shan kun ayaa shan xero degan si wanaagsan bay unool yihiin runtii noloshoodu waa caadi waxa weeye dowladda kenya iyadoo ku mahadsan dadkaasi nasi gelisay hay-adda dowlada qurbaha ka dhexaysa un c ana aada iyo aada iyo hay-ado kale xanaaneynteeda waa uga shaqeeyaan laakiin dadku waxay noo muujiyeen meel gurigooda lamid oo inaysan jirin markay doonayaan inay dalkooda ku noqdaan ayna sugayaan inay arkaan dalkooda oo xaaladiisu degan tahay si ay marka guryahooda ugu noqdaan xeryaha qaxootiga dhadhaab ku yaala ra-iisul wasaare waa saad sheegta waa shan xero afar bay ahaan jireen mid kalaa lagu daray marka dhammaan xeryaha miyaad soo wada martay mise mid kamid un baad tagtay oo xaaladii guud aad halkaas aad kasoo ogaatay waxaan tagay ifo kow oo ah xeradii ugu dambeysay la aasaasay oo ku jiraan dadkii kasoo barakacay soomaaliya sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii iyo labaiyo tobankii usoo barakacay xaaladii abaaraha awgeed marka meeshaasaan tagnay waxaanu booqanay dadka meesha deganaayeen waxaanu la kulanay dad kamid ah haweenka iyo odayada iyo qaxootiga meesha degan waxaan tagnay daktarka iyo isbitaalka weyn meesha ku yaala waxaan kaloo tagnay meel iskuol ah oo caruur ay wax ku bartaan intaba dadka jooga waa la kulanay waanu la shakaysan maxaad markaa ku aragta meesha waxaan ku aragnay runtii dad aada iyo aada u jecel dadkooda dalkooda inay ku laabtaan oo qaar ka miduhu ay tagaan soomaaliya barnaamijka jagada qurbax ka dhexaysa ay qaban qaabisay oo la yidhaahdo taga oo soo arka dalkiina marka way tagaan kismaayo way tagaan qaar kaloo marla tegi doono baydhabo iyo si ay usoo arkaan in nolosha xagga ka jirta ay ku wanaagsan tahay inay dib u laabtaan oo dalkooda ku laabtaan marka dadka guud ahaan intaan la kulanay waxba dhibaato aynoona sheegin noloshooda xeryaha ay ku nool yihiin laakiin waxay noo sheegeen inay aada iyo aada uga jeclaan lahayen u jeclaan lahayen inay dalkooda ku laabtaan oo weliba dhaqso u laabtaan muddaba ra-iisul wasaare waxaa la hadal hayay dib u laabashada qaxootiga waa tii toddobaadkan gudihiisna magaalada adis ababa lagu kulmay oo shanta wadan ee dariskala ah soomaaliya ee martigeliya qaxootiga soomaalida halkaasi aad kulan ku wada qaadateen sida la sheegay wadamadana ay sheegeen in bal inta soomaaliya dowladda soomaaliyeed laga caawinayo inta ay ka hanan karto qaxootiga oo ammaanka ay ka sugi karto in qaxootiga ay sii haynayaan marka maxay ahayd ujeedada hadda aad xeryaha u booqatay runtii mar horaan raba inaan booqdo oo booqashadaan waa iga yaraatee mar horaan raba inaan booqdo kulley waa dadkeeni waa dad aada u fara badan oo dadkeeni ah in la booqdo xaaladooda la soo eego aada ayay u badnaayeen ilaahay baan hadda nalaafajiyey laakiin mar hore ayaan doonaya inaan booqdo ta kalena dee waa la tashina waa ugu tagnaayo bal dadku inay siday wax u rabaan iyo dalkooda inay kusoo noqdaan iyo taas way nagu dhiirigelinaysa inaan runtii orodka kasii badino si aynu xaalada dalka uga bedelno oo aanu ugu soo dhaweyn karno dalka inay dadkaasi inay dalkooda kasoo noqdaan marka runtii waxay noo ahayd booqasho nadiirigelisay oo nagu dhiirigelinaysa inaanu dadkii markaanu ku noqono la qaybsameyno in dadkaasi doonayaan inay soo noqdaan loona baahan yahay in wixii howlahoo la qabanayo la qabto xaaladii ugu haboonaamudane ra-iisul wasaare waxaad ii sheegtay in hay-adda u n h c r t in ay qorsheynayso barnaamij la yidhahdo wadankii taga oo soo arka oo si dadka qaxootiga ee xeryaha ku jira ay usoo qiimeeyaan bal in ay laaban karaan iyo in kale qorshahaasi muxuu yahay qorshahaas waxa weeyaan in loo ogolaado qaxootigu inay tagaan dhulkii inay dadka la soo sheekaystaan inay arkaan iskuullada iyo meelaha dakhtarka iyo waxa inay soo arkaan oo soo qiimeeyaan xaaladda kadib markay soo noqdaan ay go-aan u gaari karaan oo ay uga fakari karaan inay noqdaan iyo in kale marka qaar kamid ah la kulamay dadkaas runtii iskuuladooda nooca bariida noo sheegay luqadaa bariidahana ka soo jeediyey in iskuulada qaarkood aysan weli heerkii ay doonayeen aysan gaarsiisneen oo la doonayo in xukuumadda iyo mujtamaca wax ka qartaan arrimahaasi dadkan caruurta aysan waxbarashada uga kala go-in marka waa fikradii kasoo qaadanahayaan xaaladda halkaa ka jirta marka ugu dambeyntii ra-iisul wasaare kulamadii kale aad la qaadatay mas-uuliyiinta hay-adda qaxootiga halkaa ku sugan maxaad isu sheegteen
waxaan isu sheegnay gaar ahaan dowladda kenya in ay sii wadayso martigelinta ay martigelinayso oo cidna aanay jirin la qabsayo in khasab dalkooda lagu celiyo laakiin ay dhiirigelinayso in dadkaasi si voluntary ah ama iskood ay iyagu go-aan gaaraan ay ugu noqdaan dalkooda inta ka horeysana inay si wanaagsan dadkooda kenya uga noolaanayaan oo aan isla la khasbanin hay-adaha kale unc artina waxay noo sheegtay inay iyaguna sii wadayaan gargaarka una fidinayaan dadkaas oo haddaba si wanaagsan insha allah ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo khadka telefoonka ugu warrameeyay cashe ibraahimka kala socoteenna waa v o a haddaba ra-iisul wasaare cabdiweli dadka uu kula kulmay xeryaha qaxootiga waxaa ka mid ahayd sahare kooreeye oo ka mid ah horjoogayaasha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wariyaheenna gaarisa maxamed faarax shire ayaa weydiiyey wixii ay kala kulantay ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa wallaahi aad iyo aad baan ugu faraxnay waayo labaatan iyo afar sano oo aan qaxootigan wax ra-iisul wasaare iyo wax madaxweynaha booqday ayna jirin oo maanta uu ra-iisul wasaaraha soo booqday aad iyo aad baan ugu faraxnay horta marka ugu horrey waa tahay farax kadib maxaad la kulanteen oo aad kala kulanteen wasaarihii amaad kala hadasheen ama idan kala hadlay waxaan kala kulanay in muxuu ahaaye hadda qaxooti aanan lagu abaadaynin adduunyada cimrigiisana qof inuu qaxootiga ku dhamaysta ayna rabin oo dalkii loo noqonayo asagana wy dowladuna ay diyaar la tahay in dalkooda iyo qaxootiga kusoo noqdaan maadaama meeshaan ay joogaan dad waxbartay oo aqoon leh oo muxuu ahaaye dalka aqoon iyo buug inay kusoo celiyaan rabaan oonan u baahnayn hori iyo dhib aanan diyaar u ahayn maxaad uhaysaan baan ku nihi waa tahay muxuu idan ka yidhi marka wuxuu ka yidhi waxbaan qabanaynaa dalkana nabadigaan kusoo celinaynaa haddana sidii hore maaha aad iyo aad buu u fiican yahay waxaan jecelnahay dadkaas waan u baahannahay inay dalkooda wax u qabto muxuu idiin ballanqaado iminka ra-isul wasaaraha waa ra-isulwasaarihii ugu horreeyey yimid xeryaha qaxootige wallahi hadda waa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey qaxootiga yimaaday hadda qofkan hadda markuu hor leeyahay kuleega lama hordoodi karo dalkana hadda nin walba wuu ogyahay wuxuu yahay weliba hadda cusub oo muxuu ahaaye dalka ku hor leh oo iyadana dhibkeeda iska qabto dalkana muxuu ahaaye wuxuu u baahan yahay dibudejin qaxootigan waxay joogaan intaasoo sano way dhiban yihiin iyada naftirkooda laakiin xoog ma jiro ninkii doonaa guurahaya ninkii doonana wuu iska joogahaya ma garan ra-isul wasaaraha yaa socdaalkiisa ku weheliyey oo idinla hadlay idinku ra-iisul wasaaraha waxaa la socday wasiiro gabdho adiga way badnaayeen waftigu wuu badnaa keliya waxaad ka wada hadasheen in dadka qaxootiga ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga dib loo celiyo mise waxaa jirto dhan kale oo nolosha iyo kaalmo dowladda soomaaliya ay u geysan karta xeryaha qaxootiga dhadhaab walaala dowladda soomaaliya qaxootiga in loo celiyo unbay hadda jeceshaha qof kastana dadkiisa inay usoo noqdaan unbuu jecel yahay ugu baahan yahay wax hadda dhaqaale hadda ay noo sheegeen oo waan usoo keenaynaa ayna dheheenna ma jiraan marka hadda inta dowladii sii haysay intaan dadka oo muxuu ahaaye dowladda kenya oo intaas sii haysa dadka iyaguna way mahadsan tahay marka iyaguna way u mahad celiyeen sida dalkooda dalkooda loo sii hayo oo dhibanaa zahra soomaaliyaad ka soo qaxdeen kenyaad imaateen dhibaatadii soomaaliya uga soo qaxdeen dhibaato lamida ayaa dalkan kenya dad la tuhunsanyay inay soomaaliya kasoo gudbayaan ay dhibaato ku hayaan ma kala hadasheen dhanka ammaanka ra-isul wasaaraha in tallaabo ay ka qaadaan xuduudda dadka kasoo tallaabaya dhibaatada ku hayo gudaha dalkani kenya gaar ahaan xeryaha idinku aad ku nooshihiin wallaahi hadda dadka ayagu kulama tashanahayaan muxuu ahaaye dadka dhibka wadana hadda ilaahay unbaa dadka ka qabani kara maahan dhibka qabanaysa ma ay jirto dowladda hadda iyada muxuu ahaaye iska tabaryar waxay qaban kartana wayba iska yar tahay ma garata waa tahay qodobadaad ka wada hadasheen ra-isul wasaaraha tacliintaoo kale ayaa ku jirtay sida aan warka ku hayno oo waxaad sheegteen in haddii dadka qaxootiga dib loo celinayo laswaafajiyo manhajka iminka ay wax ku bartaan dhalinyarada ku dhaqan xeryaha qaxootiga iyo dhadhaab iyo dalka soomaaliya sidee bay isku qabanaysaa arrinkaasi anigu waxaan ka mid ahaa dadkii aaday soomaaliya oo kormeerka u tegay arkay oo soo arkay siday dadka wax u bartaan isbitaalada waxa dhan dadka soo arkay baan horta kamid ahaa marka hadee waanu sheegnay inay nuucayo ay xun yihiin waxbarashada xaggeeda ay ka liidato dagaalka ay ka liidato marka wax weyn baan ka qabanaynaa buu la yiri aad iyo aad baan kor ugu qaadaynaa hadana qaxootiga guurayo waa ina naftiisa u guurayo maahina nin hadda soo kuradahayo ma jirto dalkana hadee nabad fiican inay ka jirin nin walba wuu ogyahay waa tay kismaayo ayaa tagteen een maxaad ku soo aragteen idinku idinkoo guddi xeryaha qaxootiga ka tegey wallaahi ma ogsnaayo gudaheedaan tagnay banaankeedana ma aan marin gudahana intaan ka sheegi karno gudahana aad iyo aad bay u fiican tahay dadka ku noolna aad bay u dhaqan yihiin gudaheedana hadda wax dhiba oon ku aragna ma ee jirto waxbarashadaasoo kusoo ka gaarsiran iyo hadda isbitaalada kusoo ay ka liidato waxaanan ka ehno hadda oo dhinac aan ku aragna ma ee jirto aad iyo aad bay gudaheeda u fiican tahay qofkuna wuxuu arkay inbuu sheegi karaa maahe wuxuusan arkin ma sheegi karo annaga intaan aragno waa intaas gudahana aad iyo aad bay u fiican tahay ninkii hadda dalkiisa inuu aaga jecel oo walba go'aansaday iska qorayo in shacaaro inuu iska inuu hayaado wadankiisa hooyo waa tay la kulanka ra wasaaraha idinku idinla kulmay kasokow xaggee buu tegey maxay indhihiisu qabteen dareenkiisu siduu ahaa ma idinkaga warramay wallaahi ra-iisul wasaare aad buu adana dad bay horta u qabay sidaas sida aadow naasima aan siin waraysanin muxuu ahaaye wuxuuna yidhi eh, dalkii waa lagu noqon karaa inkastoo hadda aan nabad weeleyna jirin dadka dalkiisa wuu u baahan yahay wuuna yidhi annagana waan ognahay dalka dadkiisa inuu u baahan yahay idinku ma u baahan tihiin dalkiina inaad dib ugu noqotaan dalkiisa dadkiisa qof ama dalkiisa diidaayo ma jirto naga dalkiisa wuu jecel yahay inuu u noqdo laakiin fursad awadeed unbuusan ugu noqon karin oo hadda jirto laakiin qaybo badan oo soomaaliya nabad ayaa ka jirta idinkuna waad ku dhabar adeegaysaan maxaa dhacay nin hadda jiro oo naftiisa ay jeceshahay inuu adduunka qaxooti ku dhamaysto ilaa noloshiisa dambe ma ay jirto qaxootigu wuu tegi doonaa oo wuu guuri doonaa oo dalkiisa wuu aadi doonaa laakiin balse fursadda intaysa iska iska raacayso waa in la sugaa dalka
taasi waxay ahayd sahra kooreeye oo ka mid ah horjoogayaasha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo uu maanta booqday ra-iisul wasaare cabdiwali sheekh axmed waxa ay waramaysay wariyaha iyaga maxamed faarax shire halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a